bismillaahi raxmaan raxiim doorasho dad bal markaan idiin sharaxo doorashada awal waxay ahayd kow waxaan soo marna soomaaliya doorashada qof iyo cod iyo qofka qofta rabo sanduuq inuu ugu ridanayo waxaa markii dowladdii dhexe dhac duntay waxaa soo baxday doorasho shaqsi uu magacaabanayo oo uu leeyahay qofkaasaan u saxiixay mas-uuliyaddii ee dowladda inuu oga qayb gala beesha kii muddo markii lasoo waday oo aan ku tala jirnay in laga gudbo qof iyo cod loo gudbo probleemo jira awgood waa suurageli weyse waxaa timi doorasho ee dhexdhexaada oo aan qof iyo codna ahayn ee hayn hal qof wuxuu soo magacaabaa waxaa timid konton iyo kow qofood oo beeshu ay so- ay- ay- ay ka imaanayso oo lix iyo toban ay gabdho ka yihiin ayaa waxay loo soo fariisiyo ergadii noqday oo dooranayay shakhsiga beeshaas ka soo baxaaya doorashadaas ayaa dalka ka socota marka wax kasta markay cusub yihiin qalab iyo saxba waa leeyihiin ee ummadu markay isu timaadane ma, ma wada qancayso qof kasta kuma dhehayso ani waa qancay laakiin waxaa laga fiiriyaa averageka guud see wax u dhaceen ma wax halaalaha dhacay ma wax dhibaato laha dhacay waayahay ee, dadka waxaad ka mid tahay muddada doorashada ee la socotay la socday oo halkan joogay ee dabcan qof khabiir ahna waa taa aqoon-yahana maxaa kaaga baxay intay doorashada socotay
aniga doorashada waxaa iga baxay annaga waxaan ku xisaabtamaynay miiska marka lasoo fariista ee sanduuq lasoo dhigo in dadkii konton iyo kowda qofood soo safata ee sanduuqaas ay ku ridayso haddii bannaanka wax ka dhacaan ama guryaha erge isugu tagto ama laaluus la kala qaato annaga goobjoog ma nihi mana ka warrami karno inta badanna wa- mararka qaarkoodna waxaaba dhacaysa shakhsiyaadka markay soo fadhiistaan inay dhahaan shakhsigaanan u tanaasulnay oo aan siinay mas-uuliyaddeeni sida maanta ka dhacday laba gabdhood oo tartamaysay gabar kamida wakiilay soo samaysata ma imaanin waxay tiri aniga waxaan u tanasulay gabadhaasaan siiye kursigaygii Hay.
ee beesha jareer weyne afar qofaa tartamaysay oo midu gabar tahay iyo saddex raga gabadhi ayaa dadka ugu fiicneyd inta istaagtay markay aragtay ee waxay tiri maxaa ka qabtiin ragow haddaan u talasulna ninkii hore xilka u hayn jiray go-aankii ay isku raaceen waxaa loo- waxaa loo tanasulay ninkii hore mas-uulka u ahaan jiray oo horey mas-uul- baarlamaanka hore ugu jiri jiray marka ilaa hadda waxaan aragnaa wax dhibaato lama aragno beelo kalena waa tanaasuleen beelo kalena waa tunaasuleen marka wax wanaaga oo wax isu quurida ayaa mararka qaarkood aan la kulanaa waaya maamo maryam waxaan la soconaa in beesha caalamka ay ugu baaqdo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in door firfircoon laga siiyo dumarka ee boqolkiiba soddon doorashada baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hooseba ka waran ma isleedahay ma isleedahay door firfircoonaa dumarka laga siiyo gaar ahaan maadaama aad ka mid tahay ee observerska korjoogayaasha doorashada ee jubbaland muddana halkan aan wada joogno runta horta lagama raysto maanta aniga jubbaland ayaan maalintay doorasho bilaabatay ilaa maanta aan taaganahay waxaan u taaganahay waxaa aqoondada haweenka inaan helo oo xaqiijiyo ayaan u taaganahay soomaalidu waxay leedahay dhaqan adag bulshadeenna waxay inta badan ee tixgelisaa waxa ragga la yidhaahdo marka ee, annaga gabdhaha noogu qoran ee- ee- ee jubbaland oo aan ka rabno gabdha ahaan inaan ka helno shaxda waxaa noogu qoran jubbaland labayo toban gabdhood jubbaland waxaa noogu qoran labayo toban gabdhood labayo tobankii gabdhood hal gabar waxaynu aqalka sare uma fadhina annaga aqalka hoose aqalka hoose inay kasoo baxaan labayo toban gabdhood labayo toban gabdhood Haye.
ilaa hadda gacanta waxaan ku hayaa oo soo baxay maanta toddoba gabdhood Mm, tirada la doortay ah tirada soo baxday oo la doortay oo bannaanka taagan waa toddoba gabdhood marka shan gabdhooda haray micnaheed taa waa shan gabdhoodaa haray haye waxaan rajaynaynaa shantaas in la helo Haye.
haddiise la waayo Haye.
jubbaland waxaan caddaynaa inay gobollo badan ka fiican tahay Haye.
oo hadda aan laga haynin shan gabdhood oo isku toosa beri mee qa- qabiilaa la filaa marka inay soo galaan waxaan weydiinaynaa administrationka cidda ku shaqale Haye, haye.
hadba ciddii soo gelayso ayagaan weydiinaynaa laakiin macnuhu ma aha haddaan weyno in jubbaland wax laga waayo Haye.
jubbaland waxay dhaantaa gobollo badan haye oo waxaan u jeednay inay dhiirigelinayso dumarka inay ay- soo ay- baxaan ay- ay dumarka dumarka dhiirigelinayso ay- ay- ayaa halkan ka muuqato una caddaynaynaa ummadda marka beri oo kale maadaama ugu dambeysa sida guddiga doorashada ee ay sheegeen een, waxaa laga filayaa in shan gabdhood ay kasoo baxaan ay ka soo baxaan Hay.
hadday suuroobi weyso Hay.
ninkii aad ku lahayd toban iyo labo ee toban ku siiyey inkastoo labadeenni gabdhood aan mar kasta annaga bayhaanka agrug aan rabno kana wada hadli doonno haddana dad badanoo wax dheeriya waa garta waxaan la soconaa laakiin qabaa'ilada qaar oo markii hore een, u sharaxnaa rag kursigoodana rag uu ahaa in ee, dumar lagu calaamadiyo intay qarashaad soo galeen ee, musharaxiinta ergooyin badan soo wadeen ee, dhibna halkaa uu ka dhacay oo qabsadeen arrintaana soo idiinma muuqato oo dhibaato ma aha markuu ogaaday in gabar laga dhigay Ah.
ayuu nin kasta soo cararay Ay.
oo dembiil lacag ku soo qaatay annaga dumarka haddaan nahay dembiil lacaga ma wadno Ay.
waxaan wadnaa inaan ummadda dhahno waxbaan qabanaynaa aan ka mid noqono decision makingka dalka xukunka awoodda Dadka dalka meesha go'aamada lagu gaaro.
gaaro go-aan gaarista inaan ka mid noqono Aan u doon- laakiin dembiile lacaga habeenkiina ma wareegaan gabdhuhu hoteelada lacag ma geeyaan ninkii iswaalay markuu gabar kursiga ku arkay oo loo calaameeyey waa danihiisa qabiilada badan waxay ku andacoonaya in dumar aanay waxba qaban karin fikirkaas ka waran horta waxaa nasiib darro ah qof bini aadana oo alla abuuray oo human being ah oo kula siman inaad tiraahdo waxba ma qaban karno marka runta loo hadlo muxuu ragga qabtaa intaan caruurtii dhalnay reerkii dhaqnay wax barannay inaan wax qaban karno bulshada noo markhaatiya haddii la isgarab xasdaayo waa meesheeda waxyaabaha derbiyada la xoqaayo oo la leeyahay naaguhu guryahoodii ka soo tageen oo naaguhu ilmihii ay daadiyeen oo ma naaguhu waxay diideen inay raggooda naagaha inay raggoodii iyo reerkoodii iyo gurigoodii soo beerdeleen waa dacaayad raqiisa dacaayadaas raqiiskana dumarka wax uma dhimayso dumarka soomaaliyeed labaatan iyo dhowr sano oo dalku dowlad la-aan ahaa dadkay waxbareen aa maanta mas-uuliyiinta qaranka ka mid noqonayo ma kaste ee, dowladdii dhacdayna meel kasto mas-uuliyadda gabaraa hayn jirta waxaanan caan ku nahay annaga corruption ma kama shaqayno laaluus qaadasho kama shaqayno dalka dhicidiis kama shaqayno gabdhuhu waa wadaniyiin ragga soomaaliyeedna haddaan fiiriyo wadani ma rabaan waxay ku tartamaan hebel daaruu dhistay daar maa dhistay Hay.
annaga daar dalka kama dhisano laakiin dalka hooyo inaan because annaguba noogu magac daran yahay dalku waa dalkii hooyo dadku waa dadkii hooyo annaga inaan dalku dhismo iyo dadka dhismaan rabnaa marka dacaayadda raqiiska ah waxba noqon mayso ishaa markhaatiya gabaro maxay tahay gabaro maxay qabataa qaabkay gabdhaha soomaaliyeed u howlgalaan waxaan nahay qofka keliya dhabarka ku sida naaska siisa guriga dhaqda odaga raali gelisa waxbarata caruurteeda waxbarta dalkan rabta inay wax ka noqoto waayahay maamo maryan ee culimaa udiinka soomaaliyeed laftirkooda waxay tuunsan yihiin in dalal shisheeye waxaan laga keeno oo qaswo fikri iyo dagaal maskixiyeed ay tahay in boqolkiiba soddon dumarka laga siiyo baarlamaanada oo arrintaana ay ka timid dalal iyaga laftirkooda dumar aana door fiican ku lahayn maamuladooda maxaa arrintaasi ka dhihin lahayd horta annaga dad islaan ahaan nahay boqolkiiba boqol owlaad gaala ma nihin meel yaana looga dhicin dadka wax doonayana waa dad wax garto dad waalanna wax ma soo doonan dad saqiirana wax ma soo doonan dad qaangaara iyo dad wax garto oo diin laaan nahay ma kaste dad la bedeli kara ma nihin cidunama bedelin karto laakiin culimaa udiinka waxaan ka codsanayaa dhibaato tan ka badanaa dalka dalka taalo xadgudubyo badanaa dadka loo geystaa agoontiyaa la dhacayaa waxyaabo badanaa la suubinayaa edabdarro badanaa dalka ka jirto taas ha soo taas ha ka hadlaan waxna ha ka qabtaan laakiin annaga wayna qaban karaan haddaan qaldannahay waxaan ku qaldannahay na waa ogolnahay culimmadeenna ma diidani laakiin dhib ka jiro horta ha soo xalliyaan tan yaa magaca la soo saarin markaan annaga ku dhawaaqnay maxaa keena hadalka horaa baarlamaanka loo joogo markaan dhahan tirada tirada ha laga badiyo war gabdhaha baarlamaanka waa inay qayb ku yeeshaan culimmadeennu wada shaqaynaa naga dhacaysa dad walaalo ahaan ahayn dad aan warkooda ogolnahay waa dadna toosin kara waa dad wax noo sheegi kara waa laakiin dhibka dalka ka jira waa isla ognahaye dhibka aan u daadegno ee korrobsinka ka jiro laaluus qaadashada aan u gurmano dalka meelo badan oo looga gurmado u baahan yahay waa garab taagannahe gabar maxaa wax looga dhigay yaan wakhtigana looga dhuminayn culummada hadday shaqo rabto waa la shaqaynaynaa dhibaatada dalka jirta waa kan waa kan waa kan annagaa dhahayna hana horkacaan waxna ha ka qabtaan waxaan la socnaa dumaradii hore ee baarlamaanka ku jiray inaanay firfircooneen ee memberkay tegaynin inaanay ay hadleynin inaanay doodaha ka qaybgeli jirin in iyaga laftirkooda isxasdi jireen markii kulamada la isugu yimaado iyo shirarka ee laakiin dumarkiina kale oo ururada haweenka ka tirsan inaa mar walba ordayseen oo qoondada haweenka aad raadinayseen laakiin dadka baarlamaanka ku jira aanay mar walba u ololayn jirin arrintaas maxaa keenaa isleeda mase isleeda kuwa hadda la doortay isbeddel way ku sameyn karaan kuwa hadda la doorto ma loogu kaadinayo gabadha waa la doorto Haye.
Waa- waa la dabagelayaa Haye.
kabasta bildinaa loo samaynayaa doorka ay baarlamaanka ku leeyihiin waa loo sharaxayaa bilaash umaanan istaagin bilaash uma doorno annaga laaluusna kama qaadanayn mushaarkoodana lama qaybsanayno laakiin wax aan- aan rabnay in ummadda loo wada qabto annagana aan bannaanka ka qabno iyadana ay baarlamaanka gabadha ka qabato aan isu sheegaynaa hal meelaana ka wada dhaqaaqaynaa su-aalaha kaloo aad i weydiisay waxaa ku ku habboon gabdhihii baarlamaanka hore ugu jiray oo in la dhaho waxaad ka gaabiseen maxaa u sabab ahaa oo ka gaabiseen anu baarlamaanka kuma jirin civil society aan ahaa ururada bulshada ur- ururada bulshada rayidkan ka tirsanaa doorkaygana meeshaan joogaan ka qaadanaya habeen iyo maalin Aad u laakiin su-aalahaas ayaga weydiiye aada u mahadsan tahay maama maryan taqal xuseen oo ka tirsan ururka horumarinta dumarka soomaaliyeed ayay taasi ahayd oo ka mid a dadka korjoogtada ah ee doorashada la socday mahadsanid maama